الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي طبعا سدحات كتابك الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس salaaddii baan kusoo jirnay aljumuca jumcadii baa laga hadlayaa aljumucatu jumcadu ragcataani waa laba ragcadood waa salaad madax bannaane duhur la gaabshay maaha oo laba laga soo reebay maaha arkaan iyo shuruud iyo aadaab waxay kula mid tahay salaadihii kale bay la wadaagtaa laba ragcadood weeye oo tu-addayaani la gudanayo la addaysanayo waqta duhri duhurka waqtigiisa fi lyowmi اlmacruufi maalinka la iska yaqaan maalinka jumcada waa maalin macruufa maalinka jumcada xilliga duhurka laba ragcadood oo la tukadaa jumco la yidhaahdaa maalinku waa maalinkee waa maalinka lagu dhihi mayo khamiisana ka dambeeya sabtidana ka horeeya sababtaa waa alyowm almacruuf waaba la iska yaqaan tilmaan ma baana daawataa horta marka salaadan jumcada waa salaad fadli badan wey nebigu maka kuma oogin calayhi salaatu wasalaam leanna mau awoodin in la muujiyay u baahnayd jumcadu u baahan tahay qurayshtuna ma ogolayn in islaamka la muujiyo maalmaha asbuuca toddobada beri maalinka u fadli badan waa jumcada waa muctamar islaamiya shabahdaa shir weyn oo muslimiintu iskugu imaanayaan oo usbuuci ah toddobadii beriba mar magaaladaa dadka jooga waa isku baranayaan waa ku kulmayaan khadiib baa kacaya arrimaha alamraad alijtimaaciya dhibaatooyinka bulshada dhex yaalla ama ka jira xanuunada iyo dhibta jidha buu ka daaweynayaa dadka khudbadiis ayib waxyaalaha ku faafay wuu kala hadlayaa waxa uu danta u abuu u dardaarmaya waay waxaa jira isku imaatin sanawi ah sanadkii mar waa xajka marka la joogo iyaduna waa dadkii muslimiinta ah isku yimaada ciidulfidriga oo kale iyana waa sidoo kale ramadaanku markuu dhammaado waa isku imaatin weyn sidaa marka ay tahay qof kasta oo baaliq ah oo caaqil ah oo meesha ka wadan yeeshay oo caafimaad qaba oo xor ah oo nin ah baa jumcada ku waajibaysaa ayb sidaa marka ay tahay shuruudu wujuubi ljumucati jumcada wujuubkeeda shuruudeeda شروط وجوب الجمعة جمعة وجوب كذا شروط الله شرط يبقى لك هذا واتنا يدو شروط وجوب الجمعة وسبعة وتضبع الإسلام إسلام نمو والبلوغ قانقار والعقل عقل يقرش والحرية xornimo wاdukuuratu labnimo wالصixatu fayoobi iyo caafimaad wاliqaamatu nagaansho iqaama qofka meesha dow degan yahay jumcadii baa ku waajibaysa shuruudaa kalena laga helo shuruudaasi waa shuruud اlwujuub baa la yihahdaa iyada maala islaamnimaa laga maarmaana gaal iyo ilmo yaroo sabiya iyo mid waalan iyo mid miir daboolan iyo mid addoona iyo qof dumara iyo mid khunfaa iyo qof xanuun qaba uusan la tegi karin jumcada iyo laguma laha ayib shuruudu sixati اljumucati jumcada asixiddeeda shuruuddeeda qofkay ku waajibaysa ee qofkay ka asaxayso waa ka la shuruudo dad aysan ku waajibinba hadday yimaadaan oo ina la tukadaan ay ka asaxaysaa awalna waajib kuma ahayn laakiin hadday dadka la tukadaan waa u asaxda waa kana shuruudu sixati اljumucati sitatun lix wey alkownuhaa baa shardiya ahaanshaheeda kulluhaa dhammaanteed fii waqti duhri duhurka waqtigiisa iyada iyo labadeeda khudbaba xilliga waa in la tukado duhurka jumcada barqadii maaha wa iqaamatuhaa waxaa kaloo shardiya oogiddeeda fii khudati اlbeledi beledka dhexdiisa waa in laga ogo maxay noqonaysaa khudat اlbeled meesha magaalada dee dhismayaasheeda dhexdeeda ah dhismayaashu meesha ka jiraan iyo meelaha u dhexdhexeeya ayib meesha qofka musaafirka uusan salaada ku gaabin karin waa meeshaa la degan yahay baa laga oogayaa wa an tusallaa waa in la tukado jumcada wa an tusallaa waa in la tukada dhaca ragcatu ragcadda aluulaa hore oo minhaa jumcada ka mid a jamaacatan xaalati jamaaco waa in lagu tukado khasab ragcadda hore ragcadda labaadna waa fiicanta in jamaaco lagu tukado laakiin haddii ragcadda hore markii lagu tukado jamaaco la kala googoosto oo gaargaar loo kala dhammaysto jumcadii waa u wada jidhaa dadki ragcadda hore lagama maarmaan weeyaan ragcaddii hore markii la tukado hadday mufaaraqa niyeystaan oo ka goostaan imaamkii oo taam yeeshaan qof kasta jumcadiisa waa u jidhaa wa kownu musalliihaa ha oo jumcada kuwa tukanaya ahaanshahoodaa shardiga arbaciin afartan yihiin dadka jumcada tukanaya waa inay afartan yihiin afartan ugu yaraan weeye macnaha ilaa salaadu ka taam noqonayso mid ka mid a haddii salaadu ka bidho iyagoo afartan ahaa isagoo aan weli salaaddii ka bixin bay ka bidho dhammaan salaaddii waa ka wada bidho waxaa la yidhahdaa waxaa sheegtaa googaalaysi ama xujay qof salaadiisu markay budho dadkii kalena salaadiisi buraysa oo ka burinaya dad halkaa weyse qabo iska tukanaya afartan bay ahaayeen mid baa salaaddii ka budhay kaa ay ka budhay salaadan afartanku waxaa la rabay inay wada tukadaan iyagoo nabad qaba oo weyse qaba kaa ka budhay soddon iyo sagaalkii kalena salaaddii waa ka burisay khalaas salaadaas waa u dhamaatay weysadii baa budhay laguma dhihin kanay weysadu ka budhay salaadu ka budhay weyse kaliya salaadu ma buriyaan waxyaalaha mubdilaatu salaad wax ka miduu la yimi kuwii kalena waa saameynaya kuwa hadday doonaan ta mufaariqa niyeyso ragcaddii labaad ka goosto iskaba tego masaajid ka baxo gurigooda tegay baa la dhahayaa hebelo wax ka tukanaya salaaddii ka budhado adoo gurigaada joogay salaadaa soo tukatay jumcada kama jiraan ku noqo nin bay ka budho ninkaasaa dadkii dhan wada saameeyey kuwii masaajid ku haray kuwii guryahooda aadayba soo celi salaada ilaa dadkaa yaraay ya arbaciin waa inay ahaadaan ugu yaraan oo min almutawadiniina kuwa meesha ka wadan yeeshay ah waa qofka aan ka safrin meesha dayr iyo diraac iyo xagaa iyo gu iska jooga ilaa tijaaro iyo booqasho iyo inuu u aada mooyaane ayb aladiina kuwaasoo tajibu calayhim dushooda ay ku waajibayso aljumcatu jumcadu dadkaasi waa dadka ay jumcadu ku waajibtay afartan ah afartan oo tiro afartanaa la yska rabaa maaha afartankii jumcada la rabay baa in la helo waxaa kaloo shardiga wacadamu sabqi aw muqaaranati jumcatin ukhraa wacadamu sabqi aw muqaaranati jumcatin jumco la xiriirsigeed ama ka hormarkeed la-aanteed baa shardi ah jumcadaasoo ukhraa kale lahaa jumcada ay ka hormadho ama la xiriirsanto fii belediha magaaladeeda magaaladan jumcada lagu tukanayo meeshaan waa inaan jumco kalena ka hormarin oo laga hor xiran xirashada way horumarku ka bixidda maaha xirashada waana inaysan la xiriirsan isku mar allahu akbar aan la dhihin ya magaalada iyada ah haddaan wax cududaara jirin hal jumcaad dadkao dhan ku filan jumco kale haddii inta la oogo tii kale ka hormadho ama isku mar la galo kama jiraan weeye haddii kalena tii hormadhay baa asaxaysa waay haddii isku mar la xigtay labaduba waa bureen wax kama jiraan weeye haddii mid hormadhayna midda hormadhay baa jidha waa markii dadku isku imaan karaan haddaan la isku imaan karin meel dadkii ku wada filan lama hayo oo dadkii ku wada tukan karaan waa waa magaalo iska weynaatay caasumada waay sida gobollada iyo caasumada muqdisho oo kale iyo magaalooyinka waa weyn ama dagaal baa dadka udhexeeya waa dad ciidamo meesha dhufisay iskugu jiraanoo aanba is aad aadi karin oo ee magaaladii waa wareersan tahay markaas hadba intii loo baahdo baa la kordhinaya xaggaa lama aadi karee jumco kale inoo ooga waa la ooga mid saddexaad baa misna loo baahday waa la ooga mid afraad baa loo baahday waa la ooga intii loo baahan yahay baa lagu dari karaa waay maxaa soo haray wataqadumu khudbatayni laba khudbo horumarkood baa shardiya calayha jumcada ay ka hormaraan salaada sida salaadaha kale iskaga gala maaha khasab laba khudbo oo jumcadu leedahay waa inay hormaraan labadaa khudbaa la doonayaa inay hormaraan intaan salaada la tukan jumcadu tirada ay ku asaxaysa marka afartan waa inaga soo marnay waa madhabka imaam shaafici mujtamidkiisa afartanka imaamka ku afartana waxaa jira culimo soddon tiri waxaa jira culimo toddobiyo toban tiri kuwa labiyo toban yiri iyo xataa kuwa saddex qof keliya yiri jumcaha tukada maxaa la iskugu khilaaf khilaafka waxaa keenay saxaabada markay maqleen safar loo baahnaado bucshiro waday oo magaalada soo gelaya bay saxaabadii aadeen waxaa la isku hayaa marka raggii baxay oo masaajidka ka tegay iyadoo aan weli la tukan mooyaane raggii haray intee dhammaayeen waa aayaddaas sababtay kusoo degtay waidaa ra-ow tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima nabaa laado khudbaynaya kaa dhaqaaqaya qole waxay leeyihiin afartan baa ku hadhay waa sida la malaynayo may soddona haray labaiyo tobana haray intaba waa la sheegay imaamu shaafici afartan kaa soo qaatay afartanka qowlka ku xigo oo isna xoog le waxa weeye labaiyo toban culimaa waxay dhaheen waagi hore salaada inka la tukado khudbadaa dambeyn jirtay saxaabadu markii jumcadii la tukaday khudbadii loo taagan yahay bay tageen ilaa hadda iidahaba khudbadaa dambaysa soo maaha kabacdi waxaa la yidhi mar dambe isaan khudbada looga tagan khudbada hala hormarsho salaaduna ha dambayso masaladaasna halkaasaa looga baxa arkaanu lkhudbatayn labada khudba arkaantooda arkaanu lkhudbatayni khamsatun waa shan shantan iska fiiri labada khudbo haddii arkaantan laga waayo masaajidkaa jumcada ku tukanaysa dee waa in aada meel arkaanta la saxayo ku tukato arkaantaa la iska fiirshaa waa inaa qofka wax akrinaya khudbeynaya wixii la rabay ma la yimid mise lama imaan jumcada haddii ragcad ku dhaafto ragcadaa soo gaadhid waa kuu jidhaa ayib arkaanta waxaa ka mid a xamdullaahi ilaahay mahadintiisa fiihima labada khudbaba waa in ilaahay lagu xamdiyo xamdi baa lagu bilaabaya oo maxaa la dhahaya alxamdu lilah in alxamda lilah axmed اllah waxu doona haka cabiro haddii qofkiiba xamdullaahi iyo arkaan buusan akrinayn wax kaloo iska akrinaya waa eber wاsalaatu calى الnabiyi nabi maxamed oo lagu salayo salى اllahu alayhi waalihi wasaxbih wasalama waay fiihimaa labada khudbaba walwasiyatu dardaaran weeye bitaqwaa cabsida ilaahay laisku dardaarmo fiihimaa labada khudbaba uusiikum bitaqwa allah adiicu llah iyo wixii la mid a fiihimaa maxay tahay waa labada khudbaba intee meelood la yidhi halkaan u fiirso fiqigu waa faham saddex meelood ba hadda fiihimaa la yidhi saddexdaas labada khudbaba waa laga rabaa xamdullaahi labada khudbaba fiihimaa salliga nebiga calayh salatu wasalaam fiihimaa labada khudbaba waa in lala yimaado at- alwasiyatu bitaqwa waa in lala yimaado labada khudbaba fiihimaa saddex soo ma hayna arkaantii wa qiraa'atu aayatin aayad oo min alqur'aani ka mid a akhrinteed fii ixdaahuma labada midun ka mid a aayad un qur'aana labada khudba middood ha lagu akhriyo khudbada horaa fiican aaya mufhima aayad macna laga garanayna taa fiican waadducaau lilmuuminiina muuminiintoo loo duceeyo weeye fil akhiirati khudbada dambe ducada horta waxaaba iskale khudbada dambe saddex rugnina arkaantu waa shane saddex arkaanta ka mid a khudbo kasta waa laga rabaa xamdiga salliga wasiyada labaa soo haray ducada waxaa iskale markasta khudbada dambe aayadda khudbadii la doonaa lagu dari karaa marka laakiin waxaa fiican baa layidhi khudbada hore in lagu daro si ay iskugu dheelitirmaan waa maxay saddex wayna ka dha wayna ka wada dhaxaysaa labada khudbaba saddex waa ka dhaxaysaa adigu ducadii baa qaadatay anaa midiga dhiman yahay anaa aayaddaan qaato khalaas marka waa labada khudbo waa isku dheelitirmaan khudbooyinkiina halkaasaa la dhigay marka arkaanta carabi waa in lagu akriyo qolooyinkaan carabiga ku khudbayn xataa khasab arkaanta carabi ha ku akriya xamdiga salliga wasiyada aayadda ma garanaysaa ducada waa inay ku akriyaan luqa alcarabiya waa inay ku hadlaan haddii waddanku ribada ku faaftay ribada ha kala hadlo khadiibku ha ka waaniyo khamradu hadday ku faaftay ha ka waaniyo waaye shuruud baa sidha marka muhiim ah shuruudan marka dhegta u dhig shuruud lkhudbatayn shuruud lkhudbatayni alaaثata cashara saddex iyo toban wey haddii la waayo bes wey khudbadaa ma jiro adkuuratu labnimo qofka khudbaynaya waa nin wasamaacu maqal wey samaac ama bilficli ama bilquwa samaac waa in khudbadii la maqlayo wawuquucuhumaa labadii khudba waa inay dhacaan fii khudati abniyatin ya amniye iyo dhismayaal bartamaheed ama dhexdeed baa ka mid a waxaa kaloo shardiga wadahaaratu ka dahaara qab can ilxadaeyn labada xada xadadka yar iyo kan weynba waa inuu qofku daahir ka yahay qubaysna laguma le weesana laguma le ogow wadahaaratu baa shardiga ka dahaara qab can inajaasati najaaso xaggeed fi fi lbadani jirka dhexdiisa wa fawbi marada walmakaani meesha la taagan yahay waa inaa midna najaaso la xiriirin wasatru lcawrati baa shardiga cawrada sugnaanteeda walqiyaamu istaag baa shardiga cala lqaadiri kan awooda khudbada istaagha ku akriyo hadduusan awoodin ka war hadduu doono waa fadhiisanaya fadhi wuu ku akrin karaa ama qaab curyaan ayib waljuluusu baa shardiga beynahumaa labada khudba dhexdooda in la fadhiisto biqadri dumaaniinati salaati salaada xasilkeeda in la eg ugu yaraan inay ka badan tahaba fiican suuratu ikhlaas inta laga akriyo weliba inuu akriyaaba fiican ninka khudbaynaya markuu fadhiisto qul huwa allaha ha akri intaa qadarkeed ha fadhiya meesha salaada dumaaniinadeeda ayib inta la fadhiyo ma iska ducaysan karaan maaragtay khudbada hore marka imaamku khadiibku fadhiiso dadku way iska ducaystaan ka waran ducadaas dadku istikfaartay akhrisan karaan sayidulistikaar baa ugu fiican midda ugu fadliga badan ama ducaday doonaan bay ku ducaysanayaan ama dikriga ay doonaan waa u fiican isaguna wakaa waa fadhiyaa khadiibka wal wuxuu yidhi waalmuwaalaatu baynahumaa labada khudba dhexdooda in la xiriiriyo baa shardi ah khudbada hore la akriyey iyo dambadana halgu hala xiriisho walaa arkaanta la xidhiirinaya arkaanta waa inaan fasli dheer u dhexayn walmuwaalaatu xiriirin baa shardiya baynahumaa labada khudbo iyo wa bayna asalaati salaada dhexdeeda markii khudbada laga la dhameeyo oo meesha khadiibku soo degay salaada horey ha u galo haddaba waxaa jira kuwa aan fahansanayn oo maanta oo dhan wax hadday iska taagnaadaan ama howlo kale ama dad la hadhadlaan ama maanta o dhan safka simayaan laba ragcadood qadar laga tukado haddii ay ka gudubtay inta khudbadii laga degay salaaddii in aan weli la gelin in la soo ceshay noqonaysa imaamka isagu isagu inta yihahdo dadka si fiican u safta hore ha ka gala salaada duu imaam wax fahansan yahay khadiib wax fahansan waa loo baahan yahay wa kownuhumaa labada khudba ahaantooda shardiya bilcarabiya luqa alcarabiya luqa alcarabiya weliba arkaanta khasab weeye carabi in lagu akriyo xataa dadka meesha ka khudbaynaya iyo kuwa maqlayo meesha fadhiyaba haddaysa xataa fahmayn arkaanta carabi ha ku akriya qof carabi yaqaan lama hayo in la bartana hadda suurtagal maaha salaaddii baa taagan ha iska khudbeeyo luqo kale ha ku khudbeeyo aayadda luqo kale laakiin laguma akrin karo waayo faatixadiisa iyo hadduu doona ha iska akriya iyadaba aayadaha ku jira waa aayadaha qur-aani waa dadan carabi wax akriyaa la waaye la- wax yaqaan maaha dadkii carabi yaqaan luqo kale khudbadii jumcada ha looga dhiga maaha waayo ilaa xilligii nabiga calayhi salatu slam iyo saxaabada dad aan carabiga aqoon baa islaamka soo gelayay wadamay gaaraysay iyo dhul badan baa islaamku gaarayay luqo kale ha loogu khudbeeyo lama dhihin meel loogu khudbeeyo lama hayo ha hadda khudbada carabiga ha laga daayo luqo kale ha layskaga akriyo dadkii baan luqada carabiga fahmayn haddii la yidhaahdo dhowr arrimood oo dhibaatooyin ay wadataa oo kitaabkaani weliba ka hadlayo waay imaam الshaafiعي imaam aحmed iyo imaam malik waxay leeyihin khudbada carabi ha lagu akriyo abu xaniifa un baa leh luqo kalena hal waa lagu akrin karaa marka carabiga maxaa laga helaya diinu islaamkan waa diinu diinu umam baa la yidhaha diinu umami umami waa maxay ay diin caalami diinkaani waa diin اlcaalam alumam ummadaha midoobey iyo mamash ummadaha saasa diinkaani waa diin oo ummadahoo dhan loogu talagalay haye deedna carabiga marka waa inay noqoto luqat alcaalam qur-aanku waa hadda fiiri salaada carabi baa lagu tukanaya qur-aanku waa mucjizada khaalidadayo weligeed jiraysa waa carabi wax kale laguma tarjuumi karo xarafka qur-aanka halkan yaa luqo kale kuma qori kadib qur-aanka soo markaan qoranayn carabi laguma qoro qofkaan carabi ma kicin kara luqo kale ereygiyo alxamdulilaahi luqo kale aan lagu qoro lama dhahayo laakiin waa lagu fasiri karaa luqo kale marka la fasirayo tafsiir la joogo aayadda lafdigeeda inta carabi ku akridid baa macnaheedii luqo kale ku fasiraysaa ayb waxaa kaloo marka dadkuna waxaa la rabaa inaysan diinta kasii fogaan luqadii carabiga jeclaadaan qur-aanka kusii fahmaan khudbooyinka carabiga fahmaan laakiin haddiiba laga daayo luqo kale laiskaga khudbeeyo dadkiiba carabiga inay kasii fogaadaan baa imaanaysa wa ismaacuhumaa labada khudba maqashiintooda shardiya arbaciina afarta tan afartankaasoo tancaqadu bihim ay ku guntamaysa aljumcatu jumcadu afartan jumcadu ku gun- guntamayso waa inay carab ee labada khudba maqlayaan waa inuu codka kor u qaado kan khudbaynaya wa kownuhumaa baa shardiga labada khudba ahaanshahooda waqta duhur khudbada barqadii lama sii bilaabi karo waqtiga duhurka baa labada khudbana la bilaabaya duhurkoo jooga salaadana waxaa la tukan du xilliga duhurkoo jooga intaas wuxuu inoo sheegay wuxuu yidhi halkaan looga hadlayaa sunanuljumucati jumcada sunnayaasheeda sunanuljumcati jumcada sunnayaasheedu kahiiratun mid aada u tiro badan weeye minhaa waxaana ka mid ah algusl qubays in la maydho dee jumcada loo qubayso watabkiiru baa ka mid ah jarmaadid masaajidka lagu jarmaado maalinta jumcada xilli hore ligayrilimaami imaamka waxaan ahayn waxaan imaamka ahayn waxaan imaamka ahayn isagoo soo daaho waxaa kaloo isna inuu soo daaho loo ogol yahay qofka daa'imulxadadka qof baan kaadidii iyo xadadkii iyo wixii buusan ceshan karin horey uusan masaajid ka tegin gadaal ha ka yimaado gadaal ha ka yimaado watandiifu tandiif baa ka mid ah sunayaasha mas nadiifin wey waxaa ka mid ah walubsu hiyaabi ilbiid dhar cadcad xirashadiis jumcada iidda dharka midab dharka quruxda badan un baa lagaa rabaa oo hadduu doono kalar kale laakiin jumcada waxaa kuu fiican dhar cadcad waa iyada culimmada iska qaadan jireen khamiisyadaada kan cad shaatiyadaada kan cad surweeladaada kan cad cimaamadahaada tan cad dhar cadcadde haa inuu qaato walabsu thiyaab albiid waaya taasaa habboon watadayubu baa sunnaha iscarfin ama is-udgoonaysiin tadayub baa la yihahda qofka muxrimkaa laakiin xaj iyo cumro xiran jumcana joogto waxba isagu isticmaali mayo barafuun iyo waxaas qofka sooman ka waran maalinta ramadaanka la sooman yahay in la iscarfiyo jumcadeeda ibnu xajarku tuxfaha iyo fatxuljawaadka iyo isagoo sheekhulislaam zakariya ansaari raaciy wuxuu yidhi waxba yuusan ismarin looma sunnayo bal marmar baa karaahiya lagu sheegay walana waxay dhaheen doo ismariya waxba hadda gaarmaya walmashyu baa sunnaa socod bisakiinatin xasillooni qofku markuu jumcada u socdo orod iyaysan ahaane tartiib iyo xasillooni ha u socdo hadaan ragcad u dhaafay walqiraa'atu qiro baa sunnaah awi dikru dikri fi ariiqi wadada intuu sii hayo aw fi lmasjidi masaajidka hadduu galaba dikriga ilaahay iyo qur-aan iyo qira iyo ha akriso markuu sii socdo iyo hadduu masaajidka joogaba walinsaatu aamusid baa sunnaha fi lkhudbati khudbada dhexda khudbada marka la akrinaya lama hadlo oo adna qof ha dhihin aamus ila adigii baaba hadlay aamus haddaa qof dhehda adigii isaga wixii aad hadalka iska daa-a lahayd ba adigii baaba hadlayba marka waa in la aamuso ayib aamuskaas iyo insaat waa dhagraar cid khudbada la dhegeysto socod inuu jumcada ku tagaa fiican haddaan dhibaato gaaray haddiise meesha fogtahay jumcada uu kusoo tukanayo ama dhib iyo kulayl iyo waxaa ku dhacayaan ama awood yaryahay wuu raaci karaa gaadiidkiisa ha raaco wamaa jaala calaykum fi diini min xaraj ilaahay waxau leysa diinta dhexdeedana kagama yeeli imaamka khudbadii jumcada ku jira haddaad soo gashid sunnayso boobsiina fududee laba ragcadood khudbada socota ma la hadli karaa mada haye in la hadlo ma xaaraan baa mise waa ka- xa- mise waa karaahiyo saddex imaam baa waxay dhaheen waa xaaraan man qaala lisaaxibihi walimaamu yakhdu qofkii saaxiibka ku yiraahda imaamkoo khudbaynaya ansit aamus ya faqad laqa isagii laftiisa baa laqwi sameeyey jumcadii ka xumaatay marka waa in la aamuso shaaficiyadu waxay leeyihin waa karaahiyo ayib adigu waa in la aamuso muhiimaddu waa in la aamuso oo la dhegeyso khudbada masaajidka iyo khadiibka aada dooranayso jumcada ha noqdeen masaajid iyo khadiib aada u xeel dheer oo cajo badan oo isagoo qalbigiisu faraxsan yahay ay ka soo noqonayo oo khudbadii ku saamayn ku yeelatay oo dee een, nashaaq ah nashiid ayib khushuuc iyo waxaasoo dhan baa loo baahan yahay qofkuna ku dadaalo maalintaas ducada iyo saacatulijaabada iyo khayrka iyo waxaasoo dhan inuu ku dadaalo wey qofku hadduu ducayso inuu yidhaahdo waa ducaysta wixii ma haya maaha maxaa yeelay wixii waxaa dhici kardha in loo dibdhigay ama balaayo kusoo socotay in markuu ducaystay looga qabtay ama aakhiro loogu dibdhigay ama haddaba in la siiyo intaba way dhacdaa wuxuu yidhi shaacirku yuriidu اlmar'u an yucdaa munaahu qofku wuxuu doonayaa waxaa munahiisa in la siiyo waya'ba allahu ilaa maa araada ilaahayna waa diiday ilaa ilaahay wuxuu doonay mooyaane يقول المرء يا فائدتي راحلتي وزادي وتقوى الله أفضل ما استفاد عبسيدة إلهي بقى واحدة قفك وحو فائديسه وحو وفي عن دعاء ومخ العبادة عبادة الروح يدوي addoonku markuu ilaahay gacnaha u hoorsado ilaahay waa ka kariim waa ka deeqsi labadoodii ebera inuu u soo cesho ibliis baaba yidhi rabbi andirnii qaala rabbi an qaala rabbi faandirnii ilaa yowma yubcahuuna ii halla ii kaaso waana loo kaasi marka qof mu'min ah kolleyba ducadiisi meel unbay u maraysaa Ha, inuu wuxuu helo in balaayo looga qabto in loo dibdhigo si unbay u noqonaysaa waa ducada jumcadana wata iyaduna salliga nebigana wuu badinayaa calayhi salaatu wasalaam oo isagu haddee cajab badan boqol baa ugu yar saddex boqol waa adna alkamaal tirada badanna xasri male kumanaan iyo kumanaan buu ka akrin karaa suurat lahkaafi suurat lkaafi iyo suurat dukhaan iyo inuu akriyana waa fiicanta waa muhiim والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب